inkastoo iskuulla badan oo si lacag la-aana wax looga barta ay ku yaaleen magaalada beledweynaha xarunta gobolka hiiraan iyo haddana waxaa jira baayo dhanka waxbarashada oo haysta caruurta deegaanka amanka barakacayaasha kuwaasoo waalidiintooda qaarkood aysan ku baraarugsanayn iskuullada lacaglaanta halka kuwa kalena ay ka fog yihiin goobaha waxbarashada waalidiinta dhala caruurtan ayaa qaba in haddii kaamankooda laga furo goobo waxbarasho ay waxbaran lahaayeen caruurtooda balse hadda goobaha waxbarashada oo ka fog aysan wax u baran karin qaar ka mid a waalidiinta degan qaar ka mid a kaamanka barakacyaasha magaalada beledweyne ayaa redio beer looga waramay duruufaha dhanka waxbarashada ee haysata caruurtooda iyagoo codsaday in goobo waxbarasho looga furo kaamanka dhexdooda waxbarasho maxaa ugoy waaya anigoo wax haysanan oo iska dhibaataysan oo haddana qof sii xanuunsan oo lug naafa ka ah aabahoodna wada joogan oo magaalo kale iska jiro oona wax haynin hor maxaa ahay gaari ayaa gaari gacan iyo wax sooskii shaqaysanay hadda kaarakacayaashii waaba bajaada la keenay meel ayaa iska dhooban yihiin anigoo xanuunsanoo shan sano muddo ah iska fadhiyo lug dhaawac ka ah oona iska dhibaataysan ciyaalkaysas ayay waxbarasho la-aan ku noqdeen ciyaalkay todoba ciyaal waa todobada waxbarasho ma haystaan kan ugu horeeyo laba iyo toban sano jiraa gabadha ku xigta kow iyo toban sano jir waa waxbarasho ah malaha kaamkana dugsi qur-aan waxyar ku haayay oo ku dhiganayeen kaamkiina macalinkai markaa bishii la sii waayna oo iskaga tagay askool aba sheegin dugsiyiis qur-aanka ayagoo alifka markii ka baxa macalinkiina u fasaxeen daawa bishii dhiiban ilaa cunigii saddex doolar soo dhigay saddexdii doolara awoodo waay marka macalinkii ardada dhan oo iska fasaxay dhammaantood dugsi qur-aanaa ku yaalo laakiin macalinka yaa loo awoodo waay bishii lacagta inaan la siiyo oo ka tagay xarun barasho waxbarasho kuma taalo xarun yaroo maxaa ku taala dugsi yaroo qur-aan dugsiyiina saddex bil afar bil camal waxaa dhigtay malse abaartan soo badatay oo magaaladan abaarta badan soo saa-iday biyo la-aanta ku imaatay waxa dugsi laga dhigta malaha ciyaalka wadada ayay taataayiin dariiqyada ay taataayiin maalintii oo dhan iskuulka barashada lacag la-aanta magaalada ku yaalana maba aqaanba mana tagan waana naga fog yihiina maxaa waa meel naga dheer ciyaalkiina ciyaal lagu aamini kara laamiyi mahan qarash bajaad ku saaro u geyna ma haysti bas aaweed ayaa aaga reebay intaa iyo khataawow lahaayeen ama jidka bajaad ku dili lahayd ama duurka lakasii baxa lahayen sas aaweed ayaa aaga dhaafay waxbarasho hadday gaareen waa gaareen waxbarasho laakiin daruufta aa noo diiday daruufta aa noo diiday waxbarashadii haddii la geeyo lacagaa la rabaa cunugii wuxuu rabaa wuxuu ku soo hirto quraacuu rabaa qadow rabaa waxhiirashadii ma hayno oo saanaan u kakambaruurnaa haye marka waxbarashadii maxaad ku bixini dugsigii lacagoo rabaa iskoolkii lacagay rabtaa saasaa noo diiday maxaa ogey wayse goobaha waxbarashada ee ku yaalla magaalada oo lacag la'aanta ah goobaha lacag la'aanta ma geyninoo waxaad jidka baabuurta jiirayso ilmo oo lagu deen karo dhaba ma aha caruurta waa yar yar waalidkii hadduuna daruuftii as hayni oo hiirashadii as hayni oo dugsigii wax lagu bixii as hayni iskoolkii as hayni waalidkii aba qalbi jabanbe waxbarasha noola keeno noola keeno dugsi noola keeno macallin eh waa rabnaa waa ka dheerdheer yihiin uma dhowo ciyaalan gaarayn inaad jirto ciyaal oo baabuurta markii meesha soo marayso oo dhabaha dhexdiisa iska istaagaysaa jirto ina kaamka dhexdiisa noolagu dhigo waa rabnaa laakiin ma awoodno inaanshee wixii lacagtii lagu bixinay ama ahaen jeengadii ma awoodno waxbarasho fiican haddaan awoodo waa geynaa laakiin lacagtii lagu geylahay ma haayo ina xarun oo waxbarasho noolagu dhiso waa rabnaa inuu noola dhiso omagaas ilmaha dhan waa keensanaynaa waa rabnaa ina xarun noola dhiso waa rabnaa caruurtan oo inta badan gaaray heerka waxbarashada ayaa qaarkood iska jooga kaamanka halka kuwa kalena ay ku shaqaystaan casaynta kabaha